gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir ciise maxamuud guure ayaa daafuray tababar aqoon isweydaarsi oo sare loogu qaadayo aqoonta iyo xirfadda qaar ka mid ah howlwadeenada maamulka gobolka banaadir waxaana goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee xafiiska duqa magaalada muqdisho iyo agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha maamulka gobolka banaadir gudoomiye ciise ayaa sheegay in ujeedka tababarkan uu yahay sidii loo tayeelin lahaa xirfadaha shaqaalaha dowladda hoose ee xamar si bulshadaha caasimadda ah ay u helaan adeegyo tayo leh howlwadeenadaha ayaa inta uu tababarka socdo waxa ay qaadan doonaan cashiro la xidhiira maamul wanaagga anshaxa shaqada mas-uuliyadda howlwadeenada u qidmeynta bulshada iyo dhowrista xuquuqda muwaadiniinta